waxaanu halkan ku taagannahay afar xildhibaan xildhibaan jamaal xildhibaan saciid iyo xildhibaan yaasiin muddo badan ayaa ka soo wareegtay intii masiibadu ay haleeshay suuqa waaheen walaalayaa sidaa og tihiinba waxaa halkan yaalla oo dawladda hoose aanu ku haynay qasnado qasnadahaasoo badankoodu ay gubteen laakiin qaarkood markii ay dadkii lahaa yimaadeen ay wax ugu tegeen ama lacag ha noqotee ama dahab ha noqotee muddadii ugu dambaysay imanka dad badan baa noo imanayey dadkaasoo qof waliba uu isagoo furuhii sita intuu yimaado haddana aanu qasnadiisii garanaynin taasi waxay keentay mudan badan markaa maanta waxaanu halkan ka iclaaminaynaa bisha saddex iyo tobankeeda haddii ilaahay ka dhigo oo ku beegan maalin arbaco ah in dhammaan dadkii qasnadahaa lahaa ay dawladda hoose yimaadaan tobanka subaxnimo haddii ilaahay ka dhigo waxaanu walaalayaal doonaynaa maalintaa inaad dhammaantiin timaadaan aanu annaguna makhraati ka ahaanno aanu halkaa joogno dabeeto qof waliba qasnadiisii uu furto kii wax ka helaana uu kala baxo kii wax ka waayaana uu halkaa kaga tago annagu waa ammaano aanu intaasoo dhan haynay markaa waxaanu idinka codsanaynaa inaad farriintaa isgaadhsiisaan bisha saddex iyo tobankeeda waa maalin arbacaa tobanka subaxnimo inaad timaadaan xarunta dawladda hoose haddii ilaahay ka dhigo markaa maalintaa aanu iclaaminay wixii ka dambeeya dadku haddii ay iman waayaan annagu mas-uuliyaddeeda qaadi mayno dawladda hoose hantida ku jirta wixii ku jira way furaysaa waxaanaanu ku dari doonnaa qaadhaankaa loo ururinayo maxay hayday suuqa waaheen markaa fadlan ha lagu dadaalo inaad maalintaa timaadaan saddex iyo tobanka bisha maalin arbacaa tobanka subaxnimo qasnadihiinnii haddaad wax ka heshaan si aa u qaadataan aad baa u mahadsantiin